waa mar kale iyo barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale oo dhamballadii ay dhegaystayaasha noo soo dirsadeen ibraahinow iyo heesihii aan ugu lari jirnay intabaan u hayno iyaguna dabcan dhagahay noo hayeen dhambaalka ugu horreeya maadiga amase aniga waa dhinacaaga ibraahinow waa tahay hooyo aamine maxamed iyo maryan uulow cali iyo kaaho uulow cali iyo xabiibo uulow cali iyo adeer cabdulle cali waasuge iyo adeer cusmaan cali waasuge iyo adeer cabdulaahi cali waasuge iyo waxay yidhahdeen maxamed cumar waasuge iyo maxamed macalin cusmaan cagey iyo eedda xakiimo cali waasuge eedda aamine cali waasuge iyo eedda faadumo cali waasuge dhammaan dadkaasi waxa ay joogaan magaalada beledweyne moqokori iyo waxay yidhahdeen magaalada muqdisho waxaana jecel yihiin taaniyad inay u diraan muumin uulow cali iyo marwadiisa deeqa dhigay cabdulle oo gabar ay ugu dhalatay magaalada muqdisho ducaduna waa caashicuud ay leeyihiin ama daanduray cashaay waata ibraahinow maad israacisid len mar haddaad dhambaalkii waxaan leenahay markaas gabadhaasi allaha ka dhigo tii soo weynaata oo waalidkeed iyo dalkeeda iyo dadkeedaba anfacda anigana aamin ayaan raacinayaa heesta ugu horreysa ibraahim oo aan filayo in dhegaystayaal badan ay si weyn uga heli doonaan waay waa inay soo xusuusin doonto intaada soo qaban balaan dhambaalka dhinacayga ugu horreeyana aan akhriyo waxauu dhambaalka naga soo gaaray adeer maxamed xaashi faarax adeer cabdulaahi axmed lugey waxa uu ku magac dheeryahay qoojo iyo adeer jamaal xaashi dhuxlow adeer cabdikariin cartan faarax eedo faadumo mire colaad iyo sidoo kale eedo caagan warsame geedii eedo racwi xalane dhoore eedo shamso nuur xaydar eedo maryan cali sarey baa la yiri iyo sidoo kale eedo nadiifo maxamed cabdi iyo boosteeyo maxamed siyaad iyo bashiir cabdulaahi abshir axmed naasir cismaan faarax iyo bootaan axmed xalane cumar shooli sheekh muuse iyo cabdulaahi cismaan faarax iyo ugu dambayntii cabdulqaadir maxamed faarax dulyar iyo dhammaan bahda saxaafadda soomaaliya baa layidhi waxay tahaniyad iyo bogaadin u dirayaan saxafiga cilmi cismaan faarax boodhere iyo beelo maxamed xaashi dhuxlow oo meherkoodu ka dhacay magaalada muqdisho afar iyo tobankii bishan februari ee sanadkan laba kun sideed iyo toban waxay leeyihiin waxaanu u rajaynaynaa cilmi cismaan faarax boodhere iyo beelo maxamed xaashi dhuxulow meherkooda ka dhacay magaalada muqdisho inuu ku xigo aqalgal loo aayo ubad kheyr qabana lagu kala helo ibraahim mar haddii la yidhi saxaafaddii o dhan baa tahnid u diraysa cilmi cismaan faarax boodhere iyo beelo dhuxulow anigana iyo weliba adigana aan kugu dare hambali taalimidan gaarsiinayna waa hagaaga heesta ugu horreysa een dhegeystayaasheena caashi usoo qabanayno waa ilow ilow waxaa wadajir ugu luqaynaya caashe cabdow iyo maxamed axmed kul
maqlay mahayne amarka ilaahay baan la oolin karayne heedduuceedaan anigu falay mahayne amarka ilaahay baan la oolin karayne inanku arkuwaan dunayay adhuwant siiyo أنا أنا مشتاق أشوفك ميمي ميمي نتاكا وكونا ويوي ميمي ميمي نتاكا وكونا ويوي
أمرها إلهي هإرسن وحباكو أفقبتسن أمرها إلهي هإرسن وحباكو أفقبتسن أدقو إيديسن حبوه سي أدكيسن adigoo eedaysan xabkuhuu sii adkaysan
هلدي الرويل وهالراعن عرفت يا نعيم سيد كانن هلدي الرويل وهالراعن عرفت يا نعيم سيد كانن وددك يانو إنو أغانن وددك يانو إنو أغانن af soomaaliya carabi ingiriis sooxili furgada ilow ansi sahaw
abbow min fadlak tafadhal ibliis forget ilow ansi saxaaw
ma ilowna may suur samaana calayleha ma ilowna oo danteena ma ka egna yes yes ma ilowna uliyo dirked maahana calayleha diyo haa ma ilowna may suur samaan- ilow ilow iyo codadka maxamed axmed kuluc iyo caashe cabdo malika intaas haddaanu ku dhaafno dhinacii dhambaalada ayaan mar kale dib ugu noqonaynaa ibraahin oo mar kale haddaan aniga uun haddana ku celiyo dhambaalkan waxaa lagu soo bilaabaa asalaamu calaykum v o a soomaali gaar ahaan baa la yidhi caashe iyo daandure waan idinka guddoonay mid lamidana hawadaanu idiin soo marinaynaa marka xiga bay yidhaahdeen waxaa hambaliyo aroos oo farxad leh diraya dhammaan reer cumar nuux dhammaan reer cali xeefow hooyo xaliimo maxamed suldaan ibraahim nuux iyo xaaji cabdi mahad cumar nuux iyo xaaji cabdi qaadir cumar nuux baa la yidhi iyo sidoo kale cali cumar nuux iyo ismaaciil cumar nuux iyo yuusuf cumar nuux iyo qureesho macalin aadan fartuun xaaji cabdi mahad nuurto xaaji cabdi mahad iyo sucaado xaaji xuseen iyo axmed cali cumar iyo cabdiweli faarax iyo jeexow shaale xuseen iyo nuur shaale xuseen dadkan waxay dhammaantood kala joogaa baa layidhi gaarisa nairobi wajeer iyo dhadhaab waxaanay tahniid aroos oo farxad la u dirayaan boqorka iyo boqoradda baa la yidhi faraska iyo geeyada waa tahay xaaji xuseen cumar nuux iyo aafadiisa khadiijo cali xeefow oo ku aqalgalay wajeer gaar ahaan baa la yidhi boqore ducada waa v o a baa layidhi waata aqalgalkaas waxaan u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii waara ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin aamiin waxaa noo baaqayaa cabdi axmed nuur salinge iyo cabdulaahi axmed nuur salinge iyo cusmaan axmed nuur salinge iyo shukri yuusuf maxamed deeq yuusuf iyo cabdiraxmaan cali cumar jaamac abuukar yuusuf igraan jaamac abuukar iyo korneel haadi yuusuf axmed madoobe iyo marwadiisa doctor maryan cali dadkaasi dhammaantood waxa ay kala joogaan dunida dacaladeeda waxaana ay hambalyo halkan jecel yihiin inay hawada u marayaan iyo heestanba maxamed axmed nuur salinge gacme iyo faadumo abuukar oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada muqdisho gaar ahaanna waxay yidhaahdeen suuqa xoolaha waxaana ay leeyihiin eh, isku waara ee banaheeda kale si ubad kheyr qaba aamin ayaan anaguna leenahay dhambaalkana soo qabanayaan ibraahimna waxauu naga soo gaaray aabe mukhtaar dhuxulow nuur hooyo faadumo dhicis cabdulle iyo aabe maxamed dhicis cabdulle iyo hooyo taliso cali iyo abti cali ibraahim maxamed wuxuu ku magac dheeryahay cali agoon iyo sidoo kale weriye maxamed xasan maxamuud oto dheere iyo aadan xasan maxamuud faadimo xasan maxamuud gini xasan maxamuud cabdulaahi xasan maxamuud habaryeer sacdiya dhicis cabdulle iyo habaryeer kutubey dhicis cabdulle iyo habaryeer xabiiba dhicis cabdulle iyo cabdirasaaq mukhtaar dhuxulow cabdulaahi mukhtaar dhuxulow cabdishakuur mukhtaar dhuxulow iyo najmo mukhtaar dhuxulow waa dhammaan ilmo mukhtaar dhuxulow waxaa kaloo dhambaalka ku jira oon laga soo tegin xaliimo mukhtaar dhuxulow iyo xabiibo mukhtaar dhuxulow dhammaantoodna waxay tahniyada aroos u dirayaan cabdikariim mukhtaar dhuxulow iyo ismahaan maxamed dhicis oo dhowaan ku aqalgalay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya gaar ahaan xaafadda suuqa xoolaha waxaan leenahay bay yidhaahdeen isku waara obad khayr qabana rabbaha idin kala siiyo anigana aaminayaan raacinayaa heesta xigtee barnaamijka ibraahinow haddaan dhegaystayaasha usoo qabto waa hibooy codadka salaad maxamed habeenadan daraada ah hurdadii ka tooso Ay. hibohede mm, waa heesta muusiga uu ka jiibinayo waa heesaan aadka u jecla Ah, waxaad moodaa maanta o dhan in heesta iyo music ibraahinow in ay isu jiibinayaan marka waa hees aad iyo aad u qiimo badan salaad maxamed shardi salaad derbi iyo magool ninkagaan hawaawiye xad iyo goor hub cidlaa ka heesayo halkii aad igaysaa la idaga hayaame hayinaan ku guuran Heriyo saara waaye. Ahbo heede, umurkii aad aan heshiina, ayaad horumarkii iyo wanaagii hilmaantay. Ahbo heede, umurkii aad aan heshiina, ayaad horumarkii iyo wanaagii hilmaantay.
Iboy kama hadallayne. Iboy howlaha adduunkiyo dhibaatada taagane. Iboy kama hadallayne. Iboy howlaha adduunkiyo dibadde taagane. Hawaaye, u farxadaye, waxba haysanaaye. Hawaaye, u farxadaye, waxba haysanaaye. Qoodiyo ayaaniyo, hibo rag isku dhaafee. habeen dhalad ninkii anaa kala kama habaawde iboy adimadadade soodiyo ayaaniyo hibodan isku dhaafe habeen dhalad ninkii anaa kala kama habaawde iboy adimadadade hiboy kolka waan inqadayo hiboy reeraha intaan day waxaan habka waaye hiboy kolka waan inqadayo hiboy reeraha intaan day
waxaad haabanaysiyo hanti kuguma nuraye harka labada garniyo qoodka wareege anigoo heedee markii aan heshiina hiboy codkii salaad maxamed ah iyo magool haddaan taas kaga gudubno caasha dhambaalkana waa dhambaal qurux badan waxa uu naga soo gaaray warsame sheekh cabdi oo loo yaqaano sheekh dacad iyo waxay idhahdeen xabso sheekh daacad iyo hooyadeed iyo naciimo sheekh xasan iyo cabdulaahi macalin ibraahim iyo yuusuf macalin ibraahim hooyo xaliimo macalin iyo waxay yidhahdeen ismaaciil macalin ibraahim iyo maxamuud macalin ibraahim iyo aamina macalin ibraahim iyo cashuura macalin ibraahim cabdifataax sheekh xasan cabdirasaaq sheekh xasan haashin sheekh xasan maryan sheekh xasan hooyo dhiiran xuseen iyo cabdinaasir macalin cabdulaahi iyo maxamed macalin cabdulaahi iyo maryan macalin cabdulaahi iyo aabe macalin cabdulaahi iyo hooyo cataro xasan iyo cusmaan xasan ibraahim geley dhammaan dadkaasna waxa ay joogaan soomaaliya sacuudi iyo waxay yidhahdeen koonfur africa waxayna hambalyo iyo bogaadinba jecel yihiin inay gaarsiiyaan macalin maxamed macalin ibraahim iyo faa'izo macalin cabdulaahi oo arooskooda uu ka qabsoomay burweyn gobolka hiiraan waxaana ay leeyihiin arooskiina allah ka dhigo mid aad kala kulantaan bashbashii barwaaqana eebana heedin kala siiyo ubad qeyb qaba aamin ayaa leenahay anigana amin ayaan raacinayaa dhambaalkanaan soo qabanayana waa dhambaal tahniyada waxaana uu naga soo gaaray nasro towfiiq iyo cabdulaahi towfiiq iyo cabdifataax towfiiq dahabo ibraahim xaaji iyo khadiijo ibraahim xaaji casiiso xaaji dayib xaaji cabdimaalik xaaji korneel waraabe iyo sidoo kale yaasiin ibraahim iyo fardowso ibraahim maxamed ibraahim iyo jowhara luula iyo ugu dambeyntii baa layidhi muno cabditaajir dhammaantood waxay tahniyad aroos u dirayaan arooska iyo aroosadda ifraax towfiiq xaaji iyo cabdulcasiis maxamed oo arooskooda uu ka dhacay magaalada wajeer ee gobolka waqooyi bari kenya ducada waa dhankiina baa layidhi arooskaasi waxaanu u rajaynaynaa in eebba uu ka dhigo midkii loo aayo owlaad kheyr qabtana lagu kala helo aamiin aamin ayaan leenahay caasho dhankii heesaa ayaan ku noqonaynaa gabdhuhu
maxay hadlayeen waxay leeyihiin ha ba hadlayaan miya
aye aan wada dhegeysanno codkii macaanaa ee fanaanka axmed cali cigaal
geedaha waxaa jira buxundhaala baaso lugaka gulaalo gacma nabaaru yeele haddaa tahay mid gaare ah igudayn galgalashada geedaha waxaa jira buxundhaala baaso lugaka gulaalo gacma nabaaru yeele haddaa tahay mid gaare ah igudayn galgalashada gobtan fadhiistaba melroob ku geylamay ama aargundaha dhigay ama goodidhaxadhigalay geed ahaadi gobtan fadhiistaba melroob ku geylamay ama aargundaha dhigay ama goodidhaxadhigalay geed ahaadi gabdhuhu waxay ku baanaan guriyo niyeeni waxa guurka kugu diray garan maayo anigu gabdhuhu waxay ku baanaan guriyo niyeeni waxa guurka kugu diray garan maayo anigu gardarraada kaa jecelo anigoo garawsha leh waxaa tahay kaa gudaye axdigaynu goynay gormu kula xumaaday garta ruux yaqaano gardarraada ka jecelo anigoo garawsha leh waxaa tahay ka gudaye axdigaynu goynay gormu kula xumaaday gobtaan fadhiistaba melgeel ka dheelmaday ama goray ilmaha dhigay ama geesi ku cartamay geduyaadi gobtaan fadhiistaba melgeel ka dheelmaday ama goray ilmaha dhigay ama geesi ku cartamay geduyaadi gabdhuhu waxay ku baanaan guriyo niyeeli waxa guurka kugu diray garan maayo anigu gabdhuhu waxay ku baanaan guriyo niyeeli waxa guurka kugu diray garan maayo anigu haddii godob aan ka qabay inaad golaha keento guddiyaan u saro isgalaasha weeye kurabaaska hoosiyo igadaa gilgilashada haddii godob aan ka qabay inaad golaha keento guddiyaan u saro isgalaasha weeye gurabaaska hoosiyo igadaa gilgilashada burxankayga baxaya wiil garabka jabaniyo welihii maruudiga shimbirkii ku guulaha gedyaadi burxankayga baxaya wiil garabka jabaniyo welihii maruudiga shimbirkii ku guulaha gedyaadi gabdhuhu waxay
waa tahay codkii axmed cali cigaal iyo heestii gabdhuhu intaas ayaan kaga gudbaynaa xaggii dhambaallada waxaa noo baaqay aabbo cumar ugaas maxamed iyo hooyo maryan aadan qaasin sucaado cumar ugaas iyo kowsar cumar ugaas hooyo jimcooy madoobe iyo habaryar faadumo aadan qaasin iyo abti cusmaan aadan qaasin iyo carruurtiisa iyo bashiir cabdulaahi cusmaan maxamed diiriye uuheliye iyo carruurtiisa waxay kala joogaan dadkaasi kenya iyo soomaaliya waxayna hambalyo u dirayaan maxamed cumar ugaas iyo luul xasan xaashi oo wiil uu ugu dhashay muqdisho oo ay leeyihiin wiilkaas allah ka dhiga kiisoo weynaada aamin ayaan leenahay anigana sidoo kale aamin ayaan raacinaya dhambaalkan waxaa lagu soo bilaabay marka hore waxaan salaamaynaa bahda v o a khaasatan baa la yidhi caasucuudi ibraahim daandure waan idinka guddoonay mid la midana hawdaan idiin soo marinaynaa marka xiga bay yidhaahdeen waa axmed cabdi shire waxa uu ku magaca dheer yahay dalxiis yare iyo maxamed sheekh axmed khaliif iyo caydruus cabdikariim salmaan yare iyo faadumo cabdiweli sheekh iyo hiba cabdirasaaq waa hiba cabdirasaaq sheekh iyo safiya sheekh cabdi waa safiye sheekh cabdi weli iyo hindi sheekh barkhadle sheekh iyo sidoo kale hooyo faadumo cabdulaahi axmed iyo faadumo axmed dheere waxay kala joogaan ufayn iyo sidoo kale qubatayn baa la yidhi iyo qardho garowe iyo dangoronyo waxaanay halkan tahniyad aroos uga dirayaan mudanaha iyo marwadiisa baa la yidhi maxamed deeq sheekh cabdulaahi iyo marwadiisa fadxi macalin aadan oo meherkoodu uu ka dhacay magaalada garowe ducada waa xaggiina ibraahim ducada waa xaggiina ducada waa xaggiina ducada waa xaggiina bal markan qabo
aad ducada waa xaggeenna iyagana qaar baa maaragtay warqadaha ee isugu soo duceeya oo asxaabta ay jecel yihiin in ay ama u hambaliyaan iyagoo isguursaday ama owlaad ee bakalisi u duceeya waa la soo annagana duceeya.
intii maaragtay aan ducayn karna waa ducaynana casho waa taa la isu soo duceeyey marka arooskaas waxaan u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii barakooba ubad khayr qabana lagu kala helo aamin caasha haye bal xaggii heesaha haddaan ku noqonno dhankaaga ayaan u soo riixaya waa tahay dhankayga haddaad usoo riixday waxaan dhegeystayaasha usoo qabanayaa hees kaleoo macaan waxaa ku luuqeynaysaa fanaanada laka xaaji wacays heestana waa jinow aan wada dhegeysanno
Jino
iyo codka fanaanada laki xaaji wacays intaas haddaanu ku dhaafno dhambaalka ugu dambeeya dhinacayga haddaan soo qabtay ibraahinow ee ka horeeya heesta ugu dambaysa waxau naga soo gaaray aabe cumar ugaas maxmed iyo hooyo maryam aadan qaasin iyo sucaado cumar ugaas iyo kowthar cumar ugaas iyo hooyo jimcooy madoobe iyo habaryar faadumo aadan qaasin iyo cabdi cismaan aadan qaasim iyo caruurtiisa iyo bashiir cabdulaahi cismaan iyo maxamed diiriye wehliye iyo caruurtiisa dhammaantood waxay kala joogaan kenya iyo soomaaliya waxaanay hambaliyo dhalasho ah u dirayaan maxamed cumar ugaas iyo luul xasan xaashe oo wiil ku dhashay magaalada muqdisho bishan aanu ku jirno februari afarteedii ee sanadkan laba kun sideed iyo toban waxay leeyihiin cabdirabbi kusoo dhawoow duni dad badan ay joogaan daa'ibnaha ku daaya bay leeyihiin oo noqo kii wax tara dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana anfaca aamiin waa tahay waxaan dhegeystayaasheenna markaana usoo qabanaynaa heestan dhaantada ah waxaanan filaya inay si weyn uga heli doonaan guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkanna intaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa intaan toddobaadkan toddobaadka xiga kulmi doono haddii alla idmo waa ibraahim xasan daanduray iyo caashicuud oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
habeen walba meel habaas badan iyo wuxuugaanu yeeshay ladane habboonay mahooyada gacada ku tidhi ragga heela hawtumide gabdhahadhowdiyo dhaclaha xidhano dhammaystirankaanay naafta tume gobolka nogol gobolka siti gobolka faafan dadka soo dhaadhaleen dhulka layaad dhaldhoolanay ka soo dhaadhaleen naruna halki lagu dhaleedhina lagu habiyo dhaxya dhulo ha dhulka hoyaad dhaldhoolanay ka soo dhaadhaleen urlaqderdhe ha urraxaydhal ha beeshabele ha dadka soo dhaadhaleen dhulka hoyaad dhaldhoolanay ka soo dhaadhaleen lawna halkii lagu dhaleedhayda lagu habiyo dhaxya dhuloha dhulka hoyaad dhaldhoolanay ka soo dhaadhaleen gobolka dullo gobolka jarar gobolka liibaan waad ka soo dhaadhacdeen dhulka hoyaad dhaldhoolanay ka soo dhaadhacdeen naluna halkii lagu dhaleedhayda lagu habiyo dhaxya dhubo ha dhulka hoyaad dhaldhoolanay ka soo dhaadhacdeen habeeri bixiyo hawlaanu ege habuunay qaheela yimaade oo maxaanaybiyoon haraadu maroon haldhaalay habeena daydaye habeeri bixiyo hawlaanu ege haboonay maheela yimaade gobolka nogol gobolka siti gobolka faafan waad ka soo dhaadhacdeen dhulka hoyaad dhaldhoolanay ka soo dhaadhacdeen dhulna halkii lagu dhaleedhayn lagu habiyo dhaxya dhuuha dhulka hoyaad dhaldhoolanay ka soo dhaadhacdeen dhulafderdhe ha shabeelle ha qorraxaydhab ha dadka soo dhaadhacdeen dhulka hoyaad dhaldhoolanay ka soo dhaadhacdeen nalunaalki lagu dhaleedhayda lagu koshiya dhaxya dhuubo ha dhulka hoyaad dhaldhoolanay ka soo dhaadhacdeen gobolka dolo gobolka jarar gobolka liibaan dhiiba bakka sodaa dhalee nuka wayyaa dhundhura neeka sodaa dhalee. Lagu maalki lagu dhalee dhayda lagu korshiya dhaxya dhugo ho nuka wayyaa dhundhura neeka sodaa dhalee. Bakka sodaa dhalee nuka wayyaa dhundhura neeka sodaa dhalee. maalki lagu dhalee dhayda lagu habiya dhaxya dhugo ha dhulka wayaan dhundhuranay kasoo dhaadhalee nakasoo dhaadhalee dhulka wayaan dhundhuranay kasoo dhaadhalee maalki lagu dhalee dhayda lagu habiya dhaxya dhugo ha dhulka wayaan dhundhuranay kasoo dhaadhalee kasoo dhaadhalee dhulka hoyaa dhundhuranay kasoo dhaadhalee